بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه وحن كورن دونا إن شاء الله قصة دي نبي يوشع يوشع بن نون عليه السلام yuushac waa la isku waafaqsan yahay nebinimadiisa waana wiilkii dhalinyarada ahaa la socday nebi muuse calayhi salaam markii uu kasoo baranayay cilmiga nebi khabar calayhi salaam waxaana eeg oo soo diray nebi muuse geeridiisi kadib nebi yuusha calayhi salaam abtirsiintiisa waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay yuushac ibnu nuun ibnu afrasin ibnu yuusuf ibnu yacquub ibn isxaaq ibnu ibrahim alkhaliil calayhi salaam waxaan hore usoo tilmaamnay in nebi muuse calayhi salaam iyo qoomkiisii reer bani israa'iil ay u dagaal tageen falastiin si ay u furtaan baytulmaqdiska oo ay gaala haysatay hase ahaatee reer bani israa'iil way ka cagajiideen manaysan yeelin nebi muuse calayhi salaam waxay ugu jawaabeen adiga iyo eebbahaa taga oo soo dagaalama kadibna eeba subxaana watacaala waxau kusoo rogay ciqaab iyo cadho waxaana lagu ciqaabay in ay galaan tiiha tiihaas oo afartan sannadood ahaa tiihu macnihiisu waxa weeye in ay saxarihii weynaa ee siinaay ay ku lumaan oo ay ku jan habaabaan meesha ay subixii ka kacaan ayay isla maalinta kale ay kusoo noqonayaan marka afartankaa sannadood ayaa subxaana allah looga dhigay in inaanay gelin dhulkii barakaysnaha ee falastiin muddadaas ayadoo lagu jiro ayaa uu eebba waxa uu oofsaday nebi muuse calayhi salaam kadibna nebi muuse geeridiisii kadib waxa uu eebba usoo diray reer bani israa'iil nebi yuusha calayhi salaam markii ay muddadii tiihu dhammaatay ayaa uu nebi yuusha calayhi salaam u diyaariyey qoomkiisii dagaal ka dhan ah gaaladii haysatay baytulmaqdeska hase ahaatee nebi yuusha calayhi salaam waxa uu go-aamiyey shardiyo qofkii doonaya inuu dagaalka galo oo dagaalka ka qayb galo waa inuu buuxiyaa saddex shardi isagoo doonaya in uu ciidankiisa aanu qalbigooda ku xidhmin adduunyada oo ay noqdaan dad mujaahidiinah oo ilaahay dartoo dagaalamay waxaa ka mid ahaa shardiyadii mid waa in aan ciidanka aanu ka mid noqonin qof ku xidhan haween yani qof qalbigiisu uu ku xidhan yahay haween sababtoo ah waxa uu ku fikerayaa gabadhaas sidoo kale ciidanka kama qaybgelayo qof intuu guri uu dhisay gurigiisaasi aanu dhamaystirn dhamaystirnayn waayo wuxuu ku fikeraya qofkaasina dhamaystirka gurigiisa sidoo kale qof inta uu xoolo xoolo leh oo sugaya xoolihii xoolaha tarankiisii kaasna wuu iska rabay oo ma u doonin inuu la dagaalamo waxaana ku sababeeyey nebi yuusha in ay qalbigoodu ay ku xirmayaan yani adduunyadaas oo ay ka jeedsanayaan dagaalkii oo aanay si fiican u dagaalamaynin jiilkan cusub ee uu tababaray nebi yuusha calayhi salaam tiradoodu aada bay u badnayd waxaana uu hogaamiyey dagaalkii waxayna wajaheen dhankaas iyo falastiin gaar ahaan baytulmaqdiska kadib markii ciidankii uu gaadhay dhulka falastiin waxay ugu tageen dhulkii dhufay si aada u adag oo aan la mari karaynin hase ahaatee way cunaqabateeyeen way hareereeyeen dhufayskii hareereyntaas waxay ku hayeen muddo lix bilood ah laakiinse way jabin kari waayeen muddadaas oo dhan waxaana ku adkaatay inay hore usii maraan oo ay dhufayska burburiyaan laakiin way u adkaysteen dhibtii iyo rafaadkii dagaalka waanay sugmeen eebana subxaana watacaala safkooda waa sugay maalin jimcaha ayaa nebi yuushac iyo ciidankiisii waxay jabsadeen dhufaysyadii way burburiyeen dhufayskii horena way u mareen hase ahaatee waxay gaadhay ayagoo dagaalkii uu meel fiican u maraayo waxay gaadhay gelinkii dambe maalintaa jimcaha ahayd qoraxdiina waxay ku dhawaaday in ay dhacdo oo ay noqoto habeen sabti soo gelayso sida caadada ahaydna reer banu israa'iil maysan dagaalami jirin maalinta sabtida ah arrintaa ayaa ku adkaatay ciidankiiyo nebiga shacab calayhi salaam hawshanna inuu dhammaystiro ayuu doonayey oo in badan muddo lix bilood ah ku qaadatay in ay dhufayska burburiyaan markii ay ku guuleysteen ay dhufayska burburiyaanna waxaa soo gashay maalin jimcaah maalintaa jimcaha ahna waxaa ku xigta maalin sabtiya sabtidana xaaraan bay ka tahay ama looma ogoleyn inay dagaalamaan marka nebiga yusha calayhi salaam waxa uu la hadlay qoraxdii waxau ku yihi qoraxay adigu waxaad tahay waad amran tahay aniguna waan amranahay ee istaag hal saac subxaan allah kadibna eebbe subxaana watacaala waxa uu sakiray qoraxdii oo way istaagtay qoraxdii markay qoraxdii u istaagtay ayay ciidankii waxay sii wadeen furashadii baytulmaqdiska kadibna ciidankii dhufaysyadii oo dhan waa burburiyey waxaanu galay baytulmaqdiskii subxaan allah guushaa weyn ayay gaadheen oo uu nebi muuse calayhi salaam uu ku riyoonayey inuu mar un gaadho oo uu galo dhulka barakaysan ee falastiin gaar ahaan masjidka masjid baytulmaqdiska markii ay galeen masaajidkii ayaa eeba subxaana watacaala wuxuu ku yidhi markaad gashaan masjidka waxaad tidhahdaan xida sidoo kalena waa inaad sujuudaan oo idinkoo sujuudsan waa inaad gashaan masaajidka laakiin reer bani israa'iil oo runtii qalbigoodu wuu adag yahay oo dhib waxaan ahayn iyadoo la dhibo mooyaane aan hadal fiican kasoo bixin ayaa waxay bedeleen subxaana allah hadalkii lagu yidhi xida dhaha ayaa waxay u bedeleen xinda halkii lagu yidhi ku gala sujuudna waxay ku galeen gadaal gadaal ayagoo sii jeedo oo dabadoodu sii jeedo ayay waxay galeen masjidkii subxaana allah eebe subxaana watacaala saasay uguha ugu dhayalsadeen oo ugu cayaareen subxaana allah kadibna eebe subxaana watacaala wuxuu kusoo rogay caro iyo ciqaab iyo xanuuno xanuunka daacuunka oo dad badan ka laayay kumaan kun oo qof oo ayaa ku madhay halkaas caradii eebe subxaana watacaala calaa kulli xaal reer bani israa'iil waxay ku noolaayeen dhulka falastiin muddo aada u dheer ayagoo ku takrifalay diintoodii oo aan diintoodii sidii laga rabay aan ugu dhaqmin sidoo kale waxay laayeen nebiyadii loo soo diray iyo rusushii subxaan allah waxaa la dhahaa dhagax yaala magaalada dhulka falastiin waxaa lagu dilay toddobaatan nebi subxaan allah laa ilaaha illa allah toddobaatan nebi ayaa hal dhagax lagu dilay ilaahay baan ka magan galnay sifooyinka noocaas ah iyo gaalnimada intaa le-eg calaa kulli xaal reer bani israa'iil waxaa u socday guulihii faraha badnaa ay gaa ay galeen mar kasta uu nebi ka dhintana waxa uu imanayay nebi cusub inta aynu nebi kale oo cusub ama reer bani israa'iil ama nebi kale ah qisadiisa aan ku kulmi doono waxaan iskaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu